إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro saf ballaarna ku qaaday saldhigyo kala duwanna oo ay askarta kenya ku leeyihiin gobolka n f d ciidamo ka mida kuwa dowladda federaalka oo furimaha dagaalka jooga islamarkaana diif ka muuqato ayaa sheegay inay baahi hayso islamarkaana la'yihiin waxay dhuunta mariyaan waxaa la baahiyey dardaaran ujeedii naftii horihii shanaad ee qaybta ka ahaa raggii weerarka in qimaasiga ah ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ku leedahay muqdisho jufo ka tirsan beesha maxmuud yaraab ayaa naqiib cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud xukun gacan goyn ah oo lagu fuliyo ruux falxad tooyo ah ku kacay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud tareen ay dad badan saarnaayeen ayaa ku gubtay qaybo ka mida dalka maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axada taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro saf ballaarna ku qaaday saldhigyo kala duwanna oo ay askarta kenya ku leeyihiin gobolka n f d ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha waddanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed oo ay kenya xooga ku haysato ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen dhowr saldhig oo ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada sida mandheera waxaa ka mid a saldhigyada mujaahidiinta ee weerareen mid ku yaala deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lefey deegaanka finow oo hoostaga degmada carabiya iyo deegaanka elile oo hoostaga degmada ceelqaalow dhammaantooda waxay ka wada tirsan yihiin gobolka mandheere dhulka n f d faahfaahino dheeraada lagama helin balse weeraradan ayaa waxay ku soo aadayeen iyadoo dhowaan tafaasiil dheeraada laga helay weeraro ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen gudaha waddanka kenya gaar ahaan gobolka laamow deegaan ka tirsan halkaasna waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada kenya iyo sidoo kale shaqaale u shaqaynayay waxaa weerarkaas la xaqiijiyeen lagu dilay siddeed iyo toban kenyaati oo isugu jira askar iyo shaqaale dowladeed halka ku dhowaad toban gaalina halkaas looga gubay dowladda kenya dhanka kale war haddayna soo gaariy ayaa sheegayeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay xalay weerar ku qaadeen fariisinna ay askarta kenya sidoo kale ku leeyihiin degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera ugu yaraan afar askari oo kenyaati ayaa weerarkaas la sheegay inay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale uu dab qabsaday teendha halkaas ay ku lahaayeen ciidamada kenya kadib markii xerada lagu garaacay qaar ka mid a hubka culus oo ay ciidamada mujaahidiinta garbaha ku siiteen ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka oo furimaha dagaalka jooga islamarkaana diif darani ka muuqato ayaa sheegay in waxay dhuunta maryaan la'yihiin mahad cubayd ayaa warkaas ka waramaya waxaa isa soo taraya qayladhaanta ka soo yeeraysa ciidanka dowladda federaalka iyo niyadjabka ay ka muujinayaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan furimaha uu dagaalku ka socdo ayaa sheegaya inaysan intan ka badan difaac kusii jiri karin maadaama uu wakhtigu ku dheeraaday waxay caddaynayaan inay baahiyu ku dishay furimaha dagaalka islamarkaana aysan haysan hub iyo saanad sidoo kalena gawaaridoodii ay cilado meel la yaalaan kuwan waa qaar ka mid ah ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ay beel ahaan u abaabushay waxay ku sugan yihiin deegaano ka mid ah koonfurta gobolka muduga waxay sheegayaan in lagu dayacay goobta ay joogaan islamarkaana difaacyada lagu hilmaamay laba sano difaaca taagnaay iyakoo wax aan lahayn meel ay waxa weeye maalka meel u yaala aan la arag wax kaloo usoo gurmada aan la arag maadaama uu waxa weeye difaacu u dheeraaday oo laba sano ay marayso walaalayaal waxaan leenahay meesha la taagay waa loo jeedaa waa wadan waxa weeye hawda weeye waa wadan waxa weye qafraah waa wadan aan magaalo lahayn waa wadan meeshii laga soo fogaaday waa meel cadowga la taagan yahay laga god lagu jiro waxaan rabnaa waa meelaan waxa weeye qad iyo ateeno lahayn oo ninkii tagaa uu go'doon gelahayo ilaahay may wax kaloo og aan la arag ciidankan cataabaya ayaa bilaabay inay si qabiilnimo ah u raadiyaan wixii ay cuni lahaayeen kadib markii ay ka quusteen inay dowladda federaalka wax kaalmo ah ka helaan hadda ka hor laba sanay maraysaa labadaas sano way daciiftay gaaraqabadkii la rabay si kale waxay u laabatay maadaama dadku waxa weye qabaliyada uu ku dheeryahay waxaan leenahay walaalihiina waa kuwaan halkaan istaagan yihiin wax u maqan ilaahay aan lama arko adinka waxaad ka sugahay inaad garab qabataan baabuur ma samaysan karaan waxaweye qori waxaweye ma gadan karaan waxaweye intaasu sano waxay u baahan yihiin inaad garab qabataan u baahan yihiin baabuurteena waa kuwan halkaan way halaysan yihiin caawa waxaweye ilaahay xaggiisa aad waxaweye bay sugaysaa waxay sugaysaa tolka bay sugaysaa inaad garab qabataan way halaysan yihiin baabuurtu intaasu sanana kuley waxaa lagu waday waxaweye dadaal iyo iyo waxaweye wax la cidiyeysto waxayna way soo xirmeen waxay sheegayaan inaysan wax mushaar ah ka helin dowladda federaalka
waxaysan lahayn mushaar ma leh waa ciidanka halkaa taagan oo difaaca ku jiray labada sano garaam ma leh mushaarna ma leh saanadna ma leh
dowladda federaalka ayaa ku jirta dagaal aysan maamulkiisa iyo dhaqaalihiisa gacanta ku hayn oo uu hagayo maraykanka waxaana la isweydiin karaa haddii dagaalka oo dhowr bilood socday ay sidan cataaw qaylodhaan iyo tuugsi ugu jiraan siduu xaalku noqon karaa haddii uu dagaalku kusii daba dheeraado
waxaa la baahiyey dardaaran uu jeediyey naftii horihii shanaad ee qaybta ka ahaa raggii weerarka in qimaasiga ah ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ku leedahay muqdisho cabdulahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya bishaar nuur isaaqoo sidoo kale loo yaqaan cumayr iyo anas kana soo jeeda gobolka bakool waxa uu ka mid ahaa raggii nifdood horayaasha ahaa ee dhowaan weerar ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah halkaa oo lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay bishaar waxa uu sheegay in hawshaan isaga iyo saaxiibadii ay u fulinayaan allah dartiis nafti hore bishaar nuur isaaq ayaa guud ahaan dadka muslimiinta ugu baaqay inay qaataan amarka allah oo ah in la jihaado ilahi subxana wataala meen baa dadfaray innuunan meel dharaawso la jihaado oo meel dharaawso gaalada oo wadamada muslimiinta ka duuli oo muslimiinta dulmihayd inaan la dagaalam marka ilaahi subxaana wataala halku obsaday ilaahi subxaana wataala mayba laa infiru khifaafa wathaqaala wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illaahi ley isagoo uristin isagoo fududinba dhammaantiinba bahaley maalkin oona naftin walayn dhammaantiinba bahaley ilaahi subxana wataala marka mayba lan baahanya ilaahi subxana wataala inta lagu obsado gaar ahaan dhallinyaradii mayba laha joota mayna raas ilaahi subxana wataala hoog oona mayna raasa gaalada oo isku kareebo koran oo mayna raasa gaaladaas taase deehaan jin-in antooniyo isku dul qaadan ilaahi subxana wataala halku obsaday ilaahi subxana wataala daraadisna camalkaskaas intii lan qobdo oo gaaladaas la dagaalamo oo ilaahi subxana wataala lanka dhawaado waxa uu mujaahidiinta ugu baaqay inay samraan islamarkaasina howshooda ay sii labanlaabaan bishaar waxa uu mujaahidiinta xasuusiyey in shisheeyuhuba ay gaalnimadooda ku samrayaan loona baahan yahay in dadkii mujaahidiinta ahi ay dhibka ku sabraan alaha oo mujaahidiinta meel kasti roon jabadooyinka maybaan dardaaramayn in horta ilaahi subxana wataala daraadiis iyo od sabrano hadalka in ilaahi subxana watacaala iyo qaadano yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llah lacallakum tuflixuuna ilaahi subxana wataala leey in ilaahay subxana wataala daraadis jon sabarano gaaladaastas ayaa beeliraas may ka sabarate gaalnimadiya iyo meeliraas la jirhiirinta ilaahay subxana wataala daraadis intoona meeliraas lanka sabaro qolo la ajar xisaabsado gaalada oona meeliraas wadamada muslimiinta ka duuli diinta ilaahay subxana wataala inoonay baabiyaan fadahay ragoona meeliraas waqti wata roog oo meeliraas beentaas taase gaaladaas wada ku diidi marka meeliraas walaalaha mujaahidiinta meelkasti roomabala in ilaahay subxana wataala daraadis iyo qabdano amalka iyo haayaan ilaahay subxana wataala daraadis ku xaato wuxuu mujaahidiinta kula tiriyey in umuradooda ay adeecaan oo ay ka dambeeyaan walaalaha mujaahidiinta mayba dardaarmay inta ilaahay subxana wataala daraadis aan qabadan arrintaas taase oo umuridoona adeeno oo walwalba oo maasiim ku hayn umuridoona ka adeeno ilaahay subxana wataala daraadis yoon adeeno gaaladan oo meeliraas wadamada muslimiinta ka duulen meeliraas walwalba iyo sameeyaan inaana meeliraas wallan diido lahaadan insha allahu tacaala wal ilahi subxana watacaala ogolileh adduunkun laka sameey sida saas laka sameeylahayn ilahi subxana watacaala inanan fududahay weydiisinan insha allahu tacaala gaaladaasna halka aad adkaaday biidn illahi tacaala cumradii ma bala ilahi subxana wataala daraadiis in sabar ilahi subxana wataala daraadiisna xilka oo ilahi subxana wataala siin dhiibi walaalaha isinka dhibna gaaladu nala sabartamo ilahi subxana wataala weydiisaan gaar ahaan waalidiintiisa ayuu wuxuu u diray waalidiinta ma bala horta ilaahi subxana wataala intii la koobsado ilaahi subxana wataala ma bana faray waxyaabo badan yaa yani waajib weeli marka ilaahi subxana wataala aniga walani waajib waale war kumida dhanin hadda meel raayis aan socdo marka waalidiinta meebala hoog isashaadki iyo isin dheegdaan inta ilaahi subxana wataala daraajisan sabartano oo ilaahi subxaana watacaala meel raayis daraajisan sabartan oo meel raayis dhilaan unigona meel isbaara qaadado mas ilaahi subxana wataala ka caasi meel raayis miihi ilaahi subxana wataala daraajisan bahin so ilaahi subxana wataala aan raala geliyo oo ilaahi subxana wataala inka raalanaado oo meel raayis maalinta kaama sinkashafay qaada bes yawaan bahin meel raayis hoba wal qalada iyo intaka bahi beesila qaadiyoona walaasay inaanay meel raayis iisin qalbigii marnan gelin ilaahi subxana wataala hal ku obsaday bishaar waxa uu madaxda dowladda federaalka iyo kuwa la midkaha ugu baaqay in ay tooba keenaan haddii aysan tooba keeninna aan gacmaha laga laaba doonin habeenadii tego waxaa la baahinayay codadkii raggii naftood horayaasha ahaa ee weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir kuwa oo mid waliba uu ka tegay dardaaran muhiim ah oo dhaxalgal ah jufa ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa naqiib cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud maxamed daahir cali sow ayaa warkaas soo jeedinaya dowro diini ah oo socotay muddo toddoba maalmood ah ayaa loo soo gebagabeeyey jufada maqalsame oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab taas oo ugu dambayntii dooratay nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka kulanka oo ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah galgaduud ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan iyo waaligii wilaayada islaamiga ah ee galgaduud jufada maqalsame oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon cusub u dooratay naqiib daahir ismaaciil faarax kaas oo ku hogaaminaya shareecada islaamka odayaasha jufada maqalsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay isgarab taagayaan oo ay la shaqaynayaan nabadoonka cusub ay doorteen waxaan keensannay naqiib aan u soo ducaynay annaguna inaan isgarab taagno aan ballan qaadnay oon walaayada aanaan uga harin dalka aan soo doorannay daahir ismaaciil faarax waa nin ah aan isleenahay uu u qalmaa inuu walaayada islaamiga iyo beesha uu ka dhashay inuu dhexgeli karo inuu hoggaamin karo inuu sharciga islaamka ku hoggaamin karo waa nin muslim ah waa nin dhallinyaro ah waa nin furfuran annaguna inshaa allahu lmawla garabkiisa aan taagannahay waanu la shaqeeyay waanu la shaqaynaa ilaahay hadduu doono intaan nool nahay naqiibka golaha nuqabad ah wilaayada islaamiga ah galgaduud mirawhel iyo culusow ayaa jufada u soo jeediyey inay ka dhabeeyaan balantooda oo ay la shaqeeyaan nabadoonka cusub iyaguna ka dhaqan ahaan ay la shaqayn doonaan nabadoon daahir ismaaciil annaguna waa u duceeyihiin shaqada waa la qabeen waa wadeenna kitaabkaas ou haayo tawxiidka ou haayo inuu dadka muslimiinta ku horkacaan rabo inuu heer maxamuud ku horkacaan rabo nin markuu naqiib noqdo ummadda dhammu ka dhexeeya aho muslimka khaasatan heer maqlisamaa hadda loo dhiibi waa inii duceeyheennaa wixii lagu kabi karo oo walaalka ha loo kaalmeeyo waa nin yar waaga shaqo ma qaban kitaabka saad u sheegteen isgarab taaga dadka muslimiinta isgarab taaga sida aad u sheegteen warkiinna xaq ha u noqdo runna ha u noqdo beelaha heer maxamuud oo waaweynaad ka mid tihiin beesha beelweyn oo heer maxamuud weynaad oo boqorradu ka baxaan oo meel kasta ka baxaan diinta inaad nagu hogaamidaan gaalana meel naga saartaana rabnaa isukiin aadin maalkiina allaha barakeeyo naqiibka cusub ee jufada maqal sameh naqiib daahir ismaaciil faarax oo kulanka ka hadlay ayaa ka mahad celiyey odayaasha doortay isagoo sheegay in kitaabka allah uu ku hogaaminayo jufada hoggaanka u dhiibatay waxaanan ballan qaadayaa cadaalad iyo isku dhisnaan heer maqlisamo ah waxaan ballan qaadayaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan ku hogaami doono jufada heer maqlisame oo ka tirsan beelweynta mahmuud hiraab waxa ay beeshu beri ka tahay abaabulka iyo dhagarta cadowga ay rabaan inay ku doonaan inay ilaahay kelimadiisa uga dejiyaan waxa ay beesha maanta ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa iyo dhammaan walaayada islaamigaaba horteeda ka caddaynaysaa inay raayada tawxiidka ay tahay calankeeda inay kitaabka munasalka ee rabbi soo dejiyey inay tahay xukunka ay u celinayaan oo beesha ku kala baxayso wilaayada islaamiga ah galgaduud ayaa soo dhoweysay naqiibka ay dooratay jufada maqalsame sheekh cabdulaahi abuukhaalid waliga galgaduud ayaa suldaanka guddoonsiiyey raayada tawxiidka kitaabka qur'aanka kariimka iyo qori ee keefoodhisaban ah abuukhaalid waxa uu la dardaarmay naqiibka cusub iyo jufada dooratay qodobka labaad aan dardaarmaayo waxa waaye naqiibka cusub waxa waaye in maaragtay beesha hogaamiyo si degnaan ah cadaalad ah oo maaragtay xikmad ay ku jirto inuu ka hogaamiyo ciddii wanaagsan garab istaago ciddii wax ka qalloocan yihiin inuu toosiyo u naseexeeyo insha allahu tacaalaa maaragtay dee wixii asaga kari waayona maaragtay akhyaara joogto akhyaarta uu tuso ciddii marka hal wadi inay marto hal wada oo shareecadii intii ay ka hadleen oo meesha lagu qoraya inay marto taas ba liibaantana ku jirta insha allahu tacaala ilahayna waxaan weydiisanaynaa in tawfiiqda nuwaafajiyo insha allahu tacaalaa naqiibkana mid maaragtay ummadiisa anfaco oo maaragtay dalkiisa anfaco deegaankiisa anfaco ilaahay uu ka dhigo si kastaba ha aatee meelaha ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah oo haysta amni lagu hela shareecada islaamka ayaa doorta hogaamiyaal ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka xukun gacan goyna how lagu fuliyo ruux falxatooy ah ku kacaya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa warkaas inoo soo jeedinaya degmada xindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa ka dhacay xukun xadusiriqa ah kaasoo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo lagu soo eedeeyey falxatooye ah haddaba qaadiga ayaa faahfaahinaya waxa lagu soo eedeeyey waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada xiindheere horteeda dacwo keensaday xiiray maxamed diiriye asaga oo dacwaysanaya maxamed bootaan cali dhoore oo da'diisuna tahay siddeed iyo toban sano dacwaduna waxay u dhacday sida tan anigoo ah xiiray maxamed diiriye waxaan dacwo u qabaa maxamed bootaan cali dhoore waxaan ku soo dacwaystay wuxuu jabsaday dukaankayga oo ku yaalla deegaanka xagareey oo hoostaga degmada xiindheere goor habeen ah wuxuuna qaatay laba macawisood oo sabar ah oo qiimahooduna yahay konton iyo lix doolar joog kaba horogashi ah oo lagu qiimeeyey laba iyo toban doolar hal cimaamad oo qiimaheeduna yahay saddex doolar saacad kaasiya ah oo shan iyo toban doolar ah iyo teleefoon ruumaan ah laba siimkaar qaad ah shan iyo toban doolar ah iyo laba shaati oo qiimahooduna yahay lix iyo toban doolar kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka uu leeyahay isagoona lagu fuliyey xukunka maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay mudacaa calayhi maxamed bootaan cali dhoore wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo ah maxamed bootaan cali dhoore kana jawaabaya dacwada xiiray maxamed diiriye waxaan ugu jawaabayaa sidan haa waa jirtaa in aan jabsaday dukaankiisa oo ku yaalla deegaanka xagareey goor habeen ah kana qaatay alaabta uu sheegahayo waana u qiranahay ee sharciga ha loo waafajiyo kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada mudaciga iyo jawaabta uu ka bixiyey mudacaa calayhigu oo ahayd mid qiraal ah maxkamaddu waxa ay fiirisay arrintaas waxayna u bandhigtay sharciga islaamka wuxuuna noqday fal tuugannimo ah waxayna ka soo saartay xukunkan soo socda xukun kow maxkamaddu waxa ay maxamed bootaan cali dhoore ku xukuntay xukun xaddu sariqa ah oo shuruuddiisii oofsaday iyo in laga jaro gacanta midig labo maxkamaddu waxaa kaloo ay xukuntay in uu celiyo xoolaha uu qaatay waana celiyey saddex xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkiisa afar maraajiicda loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa faqطacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasabaa nakaalan min allahi wallaahu casiizun xakiim wallaahu subxaanahu watacaala aclam haddana waxaa la fulinayaa shaqadii iyo xukunkii ma ahan marka ugu horeyso oo xukun xadu siriqa ah oo ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah
warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacada islaamiga alfurqaan tareen ay dad badan saarnayeen ayaa ku gubtay qaybo ka mid ah dalka maraykanka wararka ka imaanaya waqooyiga dalka maraykanka ayaa sheegaya in tareen siday dad rakaab ah uu dab kula qabsaday gobolka ohio ee dalka maraykanka tareenka ayaa ka baxay waddadii uu ku socdaalaya taas ayaana keentay in dab xooggan uu ka kaco waxaana laga soo daadguraya boqolaal dad ah qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlaya gudaha tareenka iyadoo muuqaale laga soo duubay ay muujinayaan dab xoogan oo halkaasi ka socda ilaa iyo hadda macadda khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkii ka kacay tareenka warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa